إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday fariisin ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka cabdulla baroole ee hoostaga magaalada kismaayo askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa suuq cusub ka hirgelisay magaalada buqa qable dalka kenya ayaa waxaa saddex bilood gudahood laga diiwaangeliyey kiisas dilal ah oo kor u dhaafaya saddex boqol soddon iyo shan kiis dowro diini ah ayaa deegaanka kuyanbarow loogu soo xiray qaar ka mid ah howlwadeenada sakawaadka ee gobolka maleeshiyaadka r s f ayaa in ka badan konton qof ku dilay dalka suudaan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weerar ku qaaday fariisin askarta maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka cabdilla baroole ee hoostaga magaalada kismaayo muxsen xasan ayaa ka warramaya waad mahadsan tahay walaalka haashim aroornimadkii saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qorshaysan waxa ay ku qaadeen qaar ka mid ah ciidamada jubbaland kuwaasi oo saldhig ciidan kaga sugnaa deegaanka birta dheer ee dhacaduleedka magaalada kismaayo ee fadhiga u ah maamulka isku magacaabay jubbaland islamarkaana uu hogaamiyey axmed madoobe ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarka ay saaka ku qaadeen deegaanka birta dheer waxa ay si gaar ah ugu ekeeyeen fariisin ay ciidanka jubbaland kaga sugnaayeen deegaanka kaasi oo sida lagu sheegay war horudhac ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab difaac u ahaa xerada weyn ee ay ciidanka jubbaland ku leeyihiin deegaanka birta dheer jabaqda rasaasta ee militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kolkay ka dul shanqartay ciidanka jubbaland ee ku sugnaa fariisinka waxa ay nafta ku aamintay kala orod iyagoona in kooban oo uu dagaalka socday kadibna fariisinka faaruujiyey ciidamada mujaahidiinta ayaa sida lagu sheegay warka horudhaca ah waxa ay la wareegeen gacan ku-haynta fariisinka iyagoona ciidamadii jubbaland gaarsiiyey khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kaasi oo aan lagu xadidin warka horudhaca ah ee ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab haashimow ilaa hadda ma jira war ku saabsan dagaalkan oo ka soo baxay dhinaca maamulka jubbaland oo ay ka tirsan yihiin ciidamada saaka lagu beegsaday deegaanka birta dheer haddii ay noqon lahaayeen saraakiisha ku sugan birta dheer amaba madaxda maamulka ee joogta magaalada kismaayo dhanka kale weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay baqdin xoogan waayahani ka jirtay deegaanada jiidda hore ah ee ay isku horfadhiyaan ciidamada jubbaland oo ay inta badan kor ka ilaaliyaan diyaaradaha maraykanka iyo dhinaca kale oo militariga mujaahidiinta al-shabaab ah iyadoona saaka marka uu weerarka dhacayba sida ay xoguhu qaar ku warramayaan ay cagaha wax ka dayeen ciidamadii jubbaland ee halkaasi ku sugnaa dagaalku waa mid cusub oo saaka dhacay xogtana waa mid horudhac ah oo kooban dhegaystayaasheenna wixii faahfaahin ah ee ka soo kordha waxaan ugu soo gudbin doonnaa wararkeenna soo aadan insha allah askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar wararkaynu ka helayno magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan gaar ahaan deegaan lagu magacaabo qowlad ee hoostaga magaalada beledweyne ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaasi uu ka dhacay dil loo geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka askariga la dilay ee ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray shariif cali raage wuxuuna ka mid ahaa askarta dowladda federaalka ee ka howlgalayay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan waxaana dilka askarigan la tilmaamay inay ka dambeeyaan maleeshiyaad hubaysan oo deegaanadaasi isbaarooyin ay u yiileen waxaana sidoo kale israsaateyntan dhex martay askarigan ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaadkan hubaysan ku dhaawacmay darawalkii gaariga waxayna israsaaseyntan timid kadib markii gaariga uu saarnaa askarigan ka tirsan dowladda federaalka ay rasaas ooda uga qaadeen maleeshiyaadkan hubaysan ay isbaarada u tiilay taas oo keentay in durbadiba uu goobta ku qurbaxo askarigan ka tirsanaa dowladda federaalka iyadoona saacado kadib meydkiisa la geeyey magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ee uu ka howlgelayay askarigan ka tirsanaa dowladda federaalka waddooyinka isku xidha magaalada beledweyne iyo qaar ka mid ah deegaanada ka agdhow ayaa waxaa isbaarooyin xaddidhaaf ah soo dhigtay askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda kuwaas oo dhibaato ba'an ku haya gaadiidleyda iyo bulshada isticmaasha waddooyinkaasi iyadoona marar kala duwan waddooyinkaasi laga soo calaamadeeyey dhibaatooyin isugu jira dil dhac iyo kuufsi ay geysanayaan askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda ee isbaarooyinka dhigtay deegaanada waddooyinkaasi walaayada islaamiga hiiraan ayaa suuq cusub ka hirgelisay magaalada buqa qableh ee gobolkaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdiraxmaan badar magaalada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa waxaa laga hirgeliyey suuq cusub kaasoo ay ku ganacsan doonaan dhammaan ganacsatada ku dhaqan degmada maamulka wilaayada islaamiga hiiraan ayaana wuxuu qabtay munaasabad lagu furayay suuqani weyn ee laga hirgeliyey degmada waxaana suuqani loogu magacdaray suuqa alaqsa ay wilaayada islaamiga ee hiiraan ugu tala gashay inuu kor u qaado bilicda iyo horumarka magaalada islamarkaana uu noqdo meel ay qoraxda ka galaan dadka ganacsatada ee wax ku iibiya goobaha bannaanada munaasabada lagu furayo suuqa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab nabadoono waxgarad iyo ganacsato waxaana halkaas laga jeediyey kelmaad kala duwan oo lagu soo dhoweynayo suuqa waaliga wilaayada islaamiga ee gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa wuxuu halkaasi ka jeediyey kelmaduu kaga hadlayo muhiimadda uu suuqani u leeyahay degmada waxaana uu ka warbixiyey qayba uu ka kooban yahay suuqani weyn ay hirgeliyeen ikhyaari waxaan u fadhinnaa oo aan galabta isugu nimid furitaanka suuqa alaqsa suuqa ganacsiga ee laga hirgeliyey ee ilaahay noo suurageliyey in laga hirgeliyo wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable sida aad u jeedaan boorka meesha noogu qoran waa suuq dhinacyo badan ka kooban hadday tahay ganacsiga bagaashka ganacsiga hilibka ganacsiga qudaarta qaybo kala duwan buu ka kooban yahay ilaahay baana noo suurageliyey subxaanahu wa tacaala ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo isna goobjoog ahaa munaasabadda lagu furayo suuqan ayaa wuxuu ka hadlay sida ay bulshada degmadani ku dhaqan ay gubayi qabaan suuq weyn oo ay ku ganacsadaan ayna soo dhoweynayaan haddii ay odayaasha dhaqanka ee gobolka yihiin intaa kadib kolba xafladda maanta loo fadhiyo aan iskugu nimid waa furitaanka suuqa dhismaha cusub degmada boqa qabla in badanna kolba dhismihiisi iyo dadka ay ka warsugayeen wakhtiga furitaankiisi iyo qabanqaabadiisii iyo nin walba dhagtu ahay si hadda waaligeena jazahu llahu khayran aad ka maqlayseen inuu maanta noo furan yahay wixii galabta ka dambe insha allah ganacsigiisa noo furmi doono ka dhaqan ahaan dadka horumarkooda iyo in maaratay amaakin nabad ku ganacsan maaratay la sameeyo waa soo dhaweynaynaa waa ku faraxsannahay jazaahum allahu khayran xarakada shabaab almujaahidiin guud ahaan oo khaasatan wilaayadan islaamiga ee isu dhabar jibisay afayeenka ganacsatada degmada boqoqoble nuur xuseen ayaa isna wuxuu markiisa ka hadlay munaasabadda waxaana uu sheegay inay sugayeen suuqani in badan ayna maanta furitaankiisa joogaan meesha maanta waxaan joognaa xafladii furitaanka suuqii degmada buqa qable lagu magacaabo suuq alaqsa ilahay baa ku mahadsan juhdi badan iyo dadaal badan iyo mataqani uu carbin in suuqaas yani wejiga uu lahay laga bedela wax badanaan insha allah ganacsad ahaan aan ku dadaalnay dadaal badan dabada ilaahay wuxuu na makanay maanta in insha allahu tacala suuqii mataqani dhamaystiray maantana furitaankiis aan joogno ilaahay baan ugu mahad celinayna insha allahu tacaala uma waxaan ugu macalinaa walaayada gobolka hiiraan insha allahu tacaala ugu horreey waaligeeda maamulka wilaayada islaamiga hiidhaan ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu degmooyinka iyo deegaanada oo maamul ee gobolka ka tirsan ka sameynayaa horumaro ballaaran oo waxtar u leh gobolka iyo bulshada ku dhaqan dalka kenya ayaa saddex bilood gudahood laga diiwaangeliyey kiisas dilal ah oo kor u dhaafaya saddex boqol soddon iyo shan kiis farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya adeega qaran ee booliska dalka n b s ayaa warbixin uu soo saaray shaaca kaga qaaday in saddex boqol soddon iyo sagaal kiis oo la xidhiira dilalka gudaha ah waddanka laga diiwaangeliyey intii u dhexaysay bishii shideedaad iyo tobanaad ee sanadkan taliyaha guud ciidanka booliska dalka kenya daglos kanja ayaa sheegay in marka loo barbardhigo isla muddadaasi labadii sano ee lasoo dhaafay ay kiisaska dilalka kordheen tirada dhacdooyinka dilalka la xidhiira sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii ee isla muddadaasi la diiwaangeliyey ayaa lagu sheegay saddex boqol soddon iyo lix kiis halka sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatankii ay tiradaasi ahayd saddex boqol afartan iyo kow iyadoo ay jirto walaaca laga qabo kiisaska sii kordhaya ee dilalka ayuu taliyaha guud ciidanka booliska dalkaasi ku booriyey kenyaanka inay soo sheegaan dhaqdhaqaaq kasta oo ay ka shakiyaan daglos kanja ayaa intaasi ku daray in baaritaanada kiisaska la xidhiira dilalka ee maalmihii lasoo dhaafay ay socdaan dilalkan ayaa dhacay intii u dhexaysay laga soo bilaabo bishii shidiidaad ee sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka ilaa bishan tobanaad ee aan ku guda jirno warbixintan lagu shaaciyey kiisaska ayaa ka soo baxday booliska dowladda kenya waxay ku soo aadaysaa iyadoo dalkaasi ay ku sii badanayaan afduubka iyo dilalka loo geysanayo dadka dowro diini ah ayaa deegaanka kunyobarow loogu soo xiray qaar ka mid ah howlwadeennada sakawaadka gobolka maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa ka warramaya maktabka sakawaadka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo gebagabeeyey dowradii soconaysay muddadii tobanka maalmood dowladaasi oo loo qabtay howlwadeennada ka howlgala degmooyinka shabeella hoose dowladani ayaa soo qabanqaabiyey maktabka sakawaadka wilaayada shabeellaha hoose dadka loo qabtay dowladda ayaa gaarayay afar iyo toban qofood oo ay ka kala yimaadeen dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay wilaayada shabeellada hoose munaasabadda xiritaanka dowladda waxaa ka soo qayb galay culummo iyo marti sharaf kale oo ka socota wilaayada shabeellada hoose xiritaanka dowladda ugu horeyn waxaa ka hadlay sheekh faarax oo ka mid ah culammada ayaa dadkii dowladda la dardaarmay isaga oo yidhi waxaa la idin baray in shaqadiinna aad ku dardargelisaan marka camalka aad barat maanta laydin baray amaba xisaabaadka aad hadda barateen waa ammaano idinku yahay juhuudda ay bixiyeen wilaayadu waxaa waaye idin ammaano idinku tahay oo haddaad dayacdaan ilaahay waa idinkula xisaabtamaya waxaa jiro dad juhuud inta la geliyo markaas iska taga ama uga faa'iidaysta qaabab kale oon loo baahnayn marka wixii aad meeshan ka barateen oo cilmigii tobanka maalmood laydinku socday oo laydin barayay oo intaasoo lagu bixiyey maskaxa intaasoo maala lagu bixiyey iyo waqti lagu bixiyey inaan meesha aan looga tegin bal in la ilaaliyo la tadbiiqiyo
gunaanadka xiritaanka dowladda waxaa soo gebagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan ilaahay subxana watacaala ayaa ku mahadsan hadiyo jeer nuucamkiisa uu dusheenna ku galadaystay aan ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloo u mahadnaqaynaa dhallinyaradii dowladda muddada tobanka bir u socotay ee sabarka muujisay ee dadaashay duruustana ka faa'iidaystay miisaanka sanadka lahu saaro macallimiintii iyo akhyaartii daadiyanaysina ilaahay subxana watacaala ajar ha ka siiyo ikhwaanii wixii dardaaran ah culammadaan oo dhammaystirtay meeshaan hadaf iyo ulijadaa laydin keenay inaad aqoon kororsataan oo ummaddan waxaana ugu faa'iidaysaan taqriga aad ku aadantiinana ka soo baxdaan inta laydin keenay intaasi ahayd waxaa la insha allah taala wixii laydin baray inaan la dayicin munaasabadda xiritaanka dowladda oo loo soo xiray howlwadeennada sakawaadka degmooyinka shabeellaha hoose ayaa ku soo dhammaatay jawi deggan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maleeshiyaadka r s f ayaa in ka badan konton qof ku dilay dalka suudaan maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
dalka suudaan ee dhaca qaaradda afrika waxaa weli ka socda dagaalada culus ee u dhexeeya maleeshiyaadka r s f iyo kuwa xukuumadda suudaan wararkaynaga soo gaaraya waddanka suudaan ayaa ku waramaya in maleeshiyaadka dacmu sariic ay go-doomiyeen tuulooyin badan oo ku yaala dalka suudaan kadibna ay xasuuqyo wadiradyo ka geysteen ciidanka ugu yaraan konton qof oo shacab ah ayaa lasoo warinayaa inay dileen maleeshiyaadka r s f halka ay dhaawaceen in ka badan laba boqol kale tuulooyinka ay go-doomiyeen maleeshiyaadka r s f ayaa ku yaala gobolka aljaziira oo ka mid a gobolada uu ka kooban yahay dalka suudaan wakaalada wararka ee faransa bress oo soo xiganaysa ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in tuulooyinka lasrixa iyo asaraqa ah weerar culus u qaadeen askarta r s f ayna ku dileen konton qof kuna dhaawaceen laba boqol kale maleeshiyaadka arxanka daran ee isku magacaabay dacmu sariic ayaa xoojiyay weerarada ay ku xasuuqayaan dadka shacabka ah ee ku nool dalka suudaan dilkan bareerka ah ayaa imaanaya xilli dhowaan dalka suudaan uu ka dhacay xasuuq bahalnimo ah oo ay ku kaceen maleeshiyaadka r s f kaasoo ay ku gumaadeen dad gaaraya ugu yaraan saddex boqoloo ruux oo dhammaantooda dad shacab ah oo barimageeda ah una badan dumar iyo haween sida ay soo tabinayaan warbaahinta ka howlgasha dalka suudaan warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga naga intaa